sida ay ii sheegeen saraakiisha soo maray gaashaandhigga soomaaliya ciidamadan tababarada ay siiyaan imaaraadka carabta waa kuwo askar ah kuma jiraan saraakiil ama hogaamiyayaal militari ayaga ayayna u xiran yihiin badi xerooyinka ay ku tababaraan waxay bixiyaan mushaaraadka ciidamada ay tababaraan waxayna siiyaan dharka iyo agabka militari qaarkood waxaa jira sida la sheegay in ciidamadan aysan ka amar qaadanin dowladda maahan oo keliya kuwa magaalada muqdisho ee saldhigyo ayay ku leeyihiin imaaraadka carabta qaybo ka mida magaalooyinka maamul goboleedyada laakiinse sida ay qortay wakaalada wararka e a p wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya ayaa u sheegay inay la wareegayaan ciidamada soomaaliya imaaraadku ay u tababareen oo ay ku kala darayaan ciidamada dowladda soomaaliya ee militariga tallaabadan u muuqata xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee xumaaday inuu saameeyey maxay u dhimi kartaa ciidamada soomaaliya ee tigan ku jiro isu keenidda gaar ahaana kuwa imaaraadka carabta oo dhaqaalahoodu isutagga imaaraadka carabta uu bixinayay su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiin maxamuud fiqi oo ku sugan gobolka virginia ee duleedka washington zahar waa mahadsan tahay dabcan culeys dhaqaale oo xoog leh ayaa ka imaan kara arrintaas laakiin waxaa ka wanaagsan runtii a ka imaanaysa faa'iidada ka imaanaysa ayaa ka fiican oo ka badan sababtoo ah sida imaaraadka oo kale ciidamada inta ay tababaraan haddana ay maamulkooda iyo tababaradooda iyo taakulaintooda ay gacanta ku hayaan oo ay mushaarka toos u siiyaan runtii waxay dhaawacaysaa in la dhiso ciidan soomaaliyeed oo quwad leh oo midaysan oo daacad u ah dalkooda hooy sababta oo ciidamadu waxay daacad u noqdaan hadba cidda siisa mushaarka toos u siisa marka taasna markhaatideeda waxay ka mid ahayd ciidamadii weeraray gurigii senator cabdi qeybdiid oo ahayd ciidamo ay tababareen imaaraadka oo ka amar qaatay imaaraadka marka runtii arrintani faa'iida weyn bay dowladda ugu jirtaa inay culeyska marka hore ka imaan ay intay dhabarka u dhigato waxaa taasi u horseedaysaa in la helo ciidan madaysan oo kumaan controolkiisu ay ma aragtay ay hoos yimaadaan xoogga dalka soomaaliyeed walaaca weyn ayaa ah iyadoo ciidamadan ay tababaraan imaaraadka ay yihiin kuwo ayaga uun ka amar qaato oo aysan jirin saameyn badan oo ay ku leedahay dowladda soomaaliya sida uu ii sheegay wasiirkii hore ee difaaca dowladda uun hadday u baahato ayaa la siiyaa badanaa oo ay meel meel ay maaragtay howlgallo ay uga baahato laakiin inta badan waxay hoos tagaan oo ka amar qaataan imaaraad marka arrintaasi runtii dhaawac bay ku ahayd dib u dhiska ciidan soomaaliyeed oo midaysan in la helo hase yeeshee taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiweli jaamac xuseen gorod ayaa v o e da u sheegay in ciidamada dowladda ee ay tababarto imaaraadka carabta ee ayaga ka amar qaataan markay u baahdaanna ay howlgallada u dirsadaan hadda amar qaataan annaga ayaa amarna annaga ayaa hadda ka hor la wareegnay annaga ayay ayagu markay tababareen waa hubaynay haddana meesha ay joogaan annaga noo joogaa wasiirkii hore ee difaaca cabdixakiim maxamuud fiqi waxa aan weydiiyey waxaa xilligii asaga u ahaa wasiirka gaashaandhigga ku qasbay in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay ka amar qaataan oo ay u gacangeliyaan dowlado kale sida dowladda imaaraadka carabta haatanba ay muuqato arrintaas zaaroy waxay salka ku haysay runtii burburkii ku dhacay waddanka iyo dowladdii oo aan weli soo qaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan marka taas ayaa iyagana wadamadaasi ka faa'iidaystay inay qoloba ay maaragtay kuwo gaar si gaara ay u tababaraan si gaara ay gacanta uga hayaan oo ciidankii oo dhan la kala qaybiyo marka arrintaasi waxaan qabaa runtii sidaan hadda sheegay inay dowladda ka qaadato siyaasad cad iyo go-aan cad ciidamada soomaaliya ayaa beri lagu tirin jiray kuwa ugu quwada weyn xagga milatariga dalalka afrika gaar ahaana bariga colonel yuusuf xasan warsame waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka wuxuu iiga warramay taariikhda tababar iyo halkii ay soo mareen unkunkii ciidamada milatariga marka ugu horeysa sahre waad salaaman tahay farqiga noo dhexeeyey waxa uu yahay askariga marka ugu horeysa oo la barayo shaqada askarinimo la barayo derajo lama barayo askarinimaa la barayo askari leeradable inuu noqdaa la bara ee wuxuu ahaa tababarkoodu hal meel mid ka soo baxa sidii haddaba aan kuu sheegay taliyahoodu mid buu ahaa waddanka afartiisa meel dalka oo dhan wixii ciidan joogay taliyahoodu wuxuu ahaa hal hal nin ama hal xafiis tababarkoodu wuxuu ka imaanayay hal xafiis waxay ahaayeen sida dharka loo geeya uu isku midab u yahay ayaa aqoontooda iyo waxbarashadooduna isku midab u ahayd taasina waxay keeni kartay askarigu inuu yaqaano midka garab jiifa dhaawacu markuu gaaro inuu ku talagalo inuu isagu qaadayo midba inuu rajeeyo ka kale inuu qaadayo oo aanu ka tegaynin cuntada inay meel ku wada cunaan tababarka inay meel ku wada qaataan oo dad wax isdhaqan iyo shaqo yaqaano ay yihiin laakiin maanta waxaa muuqata waxa ay tahay kooxba dalbaa oo laleeyahay waa tababaray waxbuu baray dhaqankii dalku lahaa lama barin disbiliinkii lama barin wadaniyadii laga rabay looma akrinin ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaaraa oo aad bay u adagtahay aniga aragtideeda si kastaba ha ahaatee boogta xilligan damqanaysa ee dhex taalla imaaraadka iyo soomaaliya ee laga cabsi qabo inuu kuleelkeeda soo gaaray ciidamada milatariga ee ay gacanta ku haysay imaaraadka ayaa ah iyadoo uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda soomaaliya iyo imaaraadka carabta kadib lacagtii dhowrka milyan aheyd ee axaddi gacanta u galay sirdoonka hay-adaha dowladda soomaaliya waxaana taasi kasii horreysay mushkiladii ka dhalatay d b wold oo shirkad laga leeyahay ee imaaraadka iyo dekada berbera ah oo ay la wareegeen iyadoo sidoo kaleetana taasi ay kaba sii horreysay khilaafka qatar iyo sacuudiga iyo xulufadiisa oo soomaaliya meel dhexe ay mar hore iska taagtay dadkase ka faallooda arrimaha milatariga ayaa u arka tani inay ku waayi doonto soomaaliya gacan weyn oo dhaqaale iyo tababar siinaysa ciidamada soomaaliya ee wakhtigan unkankooda uu socdo halka kuwo kaloo badanna oo isla khubarada milatariga ahna ay u arkaan inay tani wax badani soo celinayso ciidamo xooggan oo soomaaliya ay leedahay oo ka amar qaato oo ayadu ay ku tashan karto